kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah allah u naxariistee fanaanadii caanka ahayd qadro daahir cege oo hargeysa lagu aasay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo sameeyey magacaabidii ugu horreysay tan iyo markii uu helay codka kalsoonida lana wareegay xafiiskiisa uu kac ku yimid qiimaha la kala iibsado ariga xilli loo diyaargaroobayo ciidul adxaa xukuumadda somalilan oo sheegtay in dadka reer somalilan ee sanadkan xajka tegay ay ku xadgudbeen qarannimadooda wasiiro ka tirsan koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo kulan la qaatay odayaasha magaalada marka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad saddexda bisha toddobaad sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran allah u naxariistee fanaanadii caanka ahayd qadro daahir cige oo xalay ku geeriyootay hargeysa ayaa maanta aas qaran loo sameeyey axmed dool ayaa warkan ka soo diray hargeysa inantaa midaan anugu ku arkay eenan weli ruux bini'aadmi ahoo hablaheedii ama caynigeedii wax kula mid aanan arag wuxuu ahaa madaxweynaha halkaa taagan iyo inankaa yara miskiinka ahi markaynan hadlayso mid baduu ahaay allah u naxariistay waxaa magaalada hargeysa lagu aasay fanaanadii weyneed ee sahra daahir cige oo muddooyinkii u dambeeyey ku xanuunsanayd magaalada hargeysa waxaana aaskeeda ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ay uheliyeen mas-uuliyiin ka socda xukuumadda abwaaniin fanaaniin iyo dhammaanbahda fanka iyo sidoo kale shaacweyne tiro badan waxaana halkaasi ka hadlay dadkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay aaska marxuumaddani iyagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo maraaxilkii kala duwaneeda ay soo martay intii ay fanka ku jirtay waxaa kaloo ninta muuse cali faruur sheege ku darayaa redio hargeysa khadri waxay ka ahayd naariiter mar bay weriye ka ahayd wakhtiga dhalatay waa waa kun iyo sagaal boqol konton iyo sideeddii iyadoo yar bay fanka ku soo biirtay wakhtiga dhalatay waa konton iyo sideeddii intii wixii ka dambeeyey labadii kun iyo afartii wixii ka dambeeyey fanka kolley shaqo kumay lahayn qof iska cibaadaysta oo marwe oo degan ayay ahayd ifka shan carruura bay kaga tagtay saddex wiil iyo laba gabdhood ayay kaga tagtay oo qaarkood reere leeyihiin de waxay ahayd gabadh marwa oo dhisan oo dhaqan
in badan baa hablo taariikhdeediyana soo mareen hablo badanoo laamaanayn badan bayna soo mareen inantaa midaan anugu ku arkay eenan weli ruux bini'aadmi ahoo hablaheedii ama caynigeedii wax kula mid aanan arag wuxuu ahaa madaxweynaha halkaa taagan iyo inankaa yara miskiinka ahi markaynan hadlayso mid baduu ahaay innaba wax isweynayna iyo wax kiliya wax isqaadqaada ayaan idhahayba ku abuurin inanta taariikhda ay dadka dheerayd een anigu ku aqaanay caynkaasay ahayd fankeeda iyo dee waa laga warramay aad baa looga warramay laakiin taaran ilaa iminka wax kula mida aragi waxa weeyaa siday dadka u qadarin jirtay iyo dadnimadeedii wejiga ilaahay baanayna hortegi doon kii ay yimideen hargeysa waxaa dhacday riwaayadda xasankari markaa muxuu ahay sahre cabdulaahi xaamil ay ahayd saare axmed xaamil ay ahayd marka waxaan gabar xaamil ah riwaayad nolol dhigayse bal gabar hala saareeyo hala raadiyo khatar daahir iyagoo waday qiin haddana ma qofna ma dhehin waa fanaadin oo noqonaysa waan imid kooxdii waxaan isku yeeray hargeysa kooxdii waa beri oo dhan walladii oo beri marka waxay yidhaahdeen nama soo ma rabno way diideen kulligood way diidaan xaqiiqdii idriis cigaal nuur baa madax u ahay meeshaas idriis waa yimid idriis baa ii yeeray xafiiskan horta idriis waxaan ku yidhi inantaas waa fanaanad hadday noqon weysana fanka baan waan ka baxaya baan mushaarna ma rabo waxna ma rabo fankan waan ka tagaya baan ku yidhi idriis cigaal idriis cigaal wuu yimid gambaleelkii buu garaacay fanaanidiisa isku yimid waxaad gabadha ku tir waxay yidhaheen wadin iyo waaxid yaa gardaran buu yidhi idris wuxuu yidhi waaxidkaa gardan solomar anigu waaxidkan raacay buu yidhi anuu i raacay khatar saasay ku dambatay riwaayadda dhegaysana waxaa tii riwaayadda xasankaney waa ina raacday ha waa ina raacday waxaan ku yidhi suug u kaada marka dhuusamara meesha ilaabe habeenka ay ka bilowday nin dhintay oo la yidhaa muxuu ahay odagii muxuu ahay اسماعيل عبد البسباسه maya odaygii
waa tariska.
war saalax toban sano naga horreey fanka iska daay buu yidhi habeenkii buu ka helay khatar moogtahay habeenkaasay ugu horreysay ruusa mare markay dhigtay ayaa la- yaa la qaatay iyadu dhan markaasaana haddana baladweyne baladweyne ka dhigi maysaan xamar markaagtan muxuu ayay ay ka bilowday riwaayadda marka ma fahansan halkaasay ka bilowday halkaasay khatar ilaahay doofina ilaahay oo naxariis ilaahay doofina allah إنا إليه راجعون إلهي خطرة ظاهر هاون حريستو قف مروءة تاريخ dadka Soomaaliyeed ku leh fanka taariikh ku leh dadka wanaag wanaag u fari jirtay ayay ahayd wax wanaagsan oo badan wax wanaagsan oo fara badan bay ka sheegeen dadkii garanayay dadkii macaariifta la ahaa oo ay ka mid ahaayeen muuse cali faruur oo imika halkan ka hadlayay ilaahay wanaaggaa laga sheegay ha u rumeeyo maanta waxa keliya ee gaadhayaa waa ducada in loo duceeyo inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun Ee, maanta halka waxaynu u joognaa in aynu erge ka noqonno walaasheen xadra daahir cige in ilaahay naxariistii jina firdowsa ka waraabiyo maanta intaasoo keliya inoo furan waxaa joogta oo halkan taagan intii ehelu ahayd intii ay wax wadaageen intii ay shaqo wadaageen dib baynu isaga soo noqon doonaa waa wasaaradda ka bilow iyo ciddii kale ee la xidhiidhsaba taariikhdeeda waynu ku soo noqon doonaa taariikhda maanta ah, ama ha noqoto yaraanteedii ama weynaanteedii ama koritaankii ama fankii waxa weeyaan taariikh ay uu qarankani leeyahay oo aynu dib isugu soo noqon doono
waryahayga axmed dool aada buu u mahadsan yahay warka habeennimo ay aada weli la socotaan dalsan muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa magacaabay xogeyaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha la taliyaha iyo afhayeenka kadib markii uu xilka si rasmi ah ula wareegay sideed iyo labaatanka bishii juun ee sanadkan wareegta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxaa xogeyaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha loogu magacaabay maxamed abuukar zubeyr isagoo uga mahadceliyey xogayihii hore ee xafiiska maxamed ibraahim nuur sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa cali cabdi waare u magacaabay la taliyaha arrimaha dib u heshiisiinta kamaal guutaale ayaa isna loo magacaabay la taliyaha amniga ra-iisul wasaaraha doctor hodan cismaan ayaa iyaduna loo loo magacaabay la taliyaha xiriirka caalamiga ah ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sidoo kale doctor axmed nuur maxamed cabdi u magacaabay la taliyo sare ee arrimaha siyaasadda iyo isku-duwaha barnaamijyada halka farxaan maxamed jimcaale oo ah wariye caan ah loo magacaabay afhayeenka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre sare u kac ayaa ku yimid qiimaha lagu kala iibsado ariga xilli loo diyaargaroobayo ciidul adxa cabdiwahaab cirguje wariyahayga oo mid ka mid ah suuqyada magaalada muqdisho tegay ayaa warbixintan ka diyaariyey
halkan aan ku suganaha waa sayladda xoolaha ee degmada dayniile oo aan saaka soo booqannay waxaana u kuurgalnay maadaama oo lagu guda jiro tobankii u horreeyey ee dulxija sida suuqa adhiga loogu kala gadanayo ambase loogu kala iibsanayo waxay noo sheegeen dadka halkan ku sugnaa qiimaha kala gedisan ee adhiga lagu iibsanayo sanadkan iyo sanadkii hore waxay ku kala duwan yihiin sanadkan maadaama ay abaaro ba'an dalka ka jiraan xoolaha suuqa lagu iibinayo qaarkood aad ay u liitaan sababtoo ah xooluhu ma hayaan quud ay cunaan oo abaaro baasanaya dalka ka jira waxay noo sheegeen in sanadkan iyo sanadkii hore ayna isku dhoweyn islamarkaasina sanadkan isbeddel weyn ay dareemayaan
sidii hore ma ahan waddanka abaaraha ka jira ha ka jiraano haddana meelo hadda roob galay ee go'doon haa jira oon ari imaahayn hadday naqata waqooyi iyo hadday naqata koonfur siibo koonfur hadda waa go'doon waqooyina arigeedu waa dilloon arigu hadda waa qaali oo dhanba hadda annaga noo armay haddaan xoolaalay nahay laakiin waqooyi waa abaara saa'ida way yimaadiin xoolaha waa raadiyaan waana wataan waa iibsadaan waana soo doontaan laakiin xooluhu sixir ka hor oo lagu iibsan jiray hadda ma ahan kii hore aad u wacnaay sanadkan abaarihiisaa badan dhinaca waqooyi weliba aad iyo aad u hooseeya suuqa dayni xeeladii si loo iibsanaya hadda waa saad aragtaan waa isbedeli kariyaa qiimaha hoos uu dhici karaa annagu hadda saad ila- saad u jeedeen hadda wax ka badan ma hayno waa saad hadda arkaysaan hadda waa kaasaay annagu hadda qiimo kor u socda ma hayno wax hadda kor socda wax hadda kadib wax naga maqan waa waa allahu aclan hadda qiimahaasaan kugu kala sheega waaya neefkaas inta la gadi karo inta hadhowti noqon karo inta hadhowti lagu wey karo waxaan kaaga sheega waaya neefka ugu raqiisan neefka ugu raqiisan waa soddon waa labaatan iyo shan neefka qiimihiisa ugu qaalisayna waa sagaashan iyo shan sagaashanta noqon doono boqol labaatan boqol iyo toban oo hami yani hami lahaaya waaye hami hadda lahaaya maaha beec hadda fadhiya maaha waa beec la sugaya yani boqol iyo toban neefka berimiisa boqol labaatan boqol iyo toban boqol iyo soddon ambuu galaa la sugaya waaye
cirguji aad buu u mahadsan yahay xukuumadda somalilan ayaa sheegtay in dadka reer somalilan ee sanadkan xajka tegay ay ku xadgudbeen qarannimada madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ayaa xujayda reer somalilan ee ka dhoofay meelo ka baxsan ciidda somalilan u sheegay amaba ku tilmaamay qaar meelka dhac ku ah somalilan waa siduu hadalka u yiri mar kale axmed dool madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa waxa uu beeniyey wararka sheegaya inay somalilan iyo soomaaliya ka wada hadleen kana wada shaqeeyeen arrimaha xajka ee sanadkani waa kan madaxweyne ku-xigeenka oo ka hadlaya arrintaasi hadal ka soo yeedhay wasiirka diinta iyo awqaafta ee muqdisho oo yidhi waxaan ka wada hadalnay madaxa ku-xigeenka arrimaha xajka waxaan ummadda reer somalilan halkan uga caddaynayaa inaan wax wada hadal ah ama xidhiidh ah anaan la ye- aanan la yeelan wasiirka iyo cid kale oo xil ka haysa een, qaranka soomaaliya taas oo ah taasoo wasiirkaasi uu ku xadgudbay sharaftayda iyo sharaftii qaranka jumhuuriyadda somalilan waxaan wasiirka ka dhageystay miidiyaha dhowr jeer oo ka hadlayay oo ku celceliyey sida wuxuu qaybiyey arri- da- aan qorshihii ama tiradii dadka xaj xujaajta loogu talagalay soomaaliya somalilan loogu talagalay siduu u qaybshay buu dhowr jeer miidiyaha kaga celceliyey taasoo sinaba aan- aan- aan qaranka somalilan sinaba wa- aan u qusaynin mowqifkaygana wuu caddaa haddaan ahay ummadda reer somalilan koob iyo soddonkii sana u dambeeyey inaanaan ka mid ahayn een, qaran soomaaliyeed haddaba ummadda reer somalilan waxay uga fadhidaa boqortooyada sacuudi arabiya xuquuqdooda islaamiga ah iyadoo koob iyo soddonkii sane ee u dambeysaba indhaha ka lilisay iyadoo sanadkan xukuumadda culimada iyo shirkadaha diyaaraduba go-aan wada jira ka gaadheen inaanay sanadkan somalilan laga xajiyin maadaama oo ay somalilan ayna xuquuqdooda ka helin qoondadii xajka ee soomaaliya iyo somalilan la siiyey haddaba waxaan shacbiga somalilan la socodsiineynaa in ciddii meelo kale ka ka ka ka dhooftay ama u baryo tagtay inay ka- meel kaga dhaceen ee qaranka jumhuuriyadda somalilan ee go-aanka qaatay inay ay dhinac ka ka dhinac ay dhinac mareen laakiin sida qaran walba dee maaragtay siduu een, dadkiisa een, iyo oo danihiisa uga tashanayo say say u gaar tahay Ee, waxaan ugu siyaasadda kuma jirto laakiinse waxaan wanaag uma ummadda reer somaliland dadka reer somaliland rabnaa inay helaan xuquuqdooda eh, eh, islaamiga ee rasmiga ah axmed maxamuud dool dalsan t v
dool warbixintiisa waxay ugu dambeysay warka habeennimo guud ahaan waa naga intaa waa cabdiwaxiid iyo cabdiwahaab oo idinku dhaafaya nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel